asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka habeennimo qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah lix iyo tobankii xildhibaan ee lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka gadaho ee jubbaland oo caawa la dhaariyey ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda nisa oo la sheegay inay weerareen dhaarinta halkay ka socotay xildhibaanada ah laga soo doortay ceelwaaqi guddoomiyaha ku-meel gaarka ee doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka oo ka hadlay arrinka doorashada guddoonka golaha aqalka sare oo maalinta birita lagu wado inay ka qabsanto teenada afisonia muqdisho musharax madaxweyne siciid deni oo sharci darro ku tilmaamay xil kasta uu magacaabo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi puntland faahfaahinno kala duwan oo kasoo baxaysa sarkaal ka tirsan militariga soomaaliya oo qarax lagula eetay maanta muqdisho iyo xaafado ka mid ah muqdisho oo ciyaal weero dartood laga go-ay taajudka iyo taraawiixda xili lagu jiro tobanka dambe ee ramadaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo isnaa taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha saddex afraad ee abriil laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran haddii aan ku bilaabno lix iyo tobankii xildhibaan ee lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka gado ee deegaan doorashada labaad ee jubbaland ayaa caawa lagu dhaariyay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada muqdisho waxaa maanta la dhaariyey lix iyo tobankii xildhibaan ee laga soo doortay ee magaalada ceelwaaq ee gobolka gado ee jubbaland dhaarinta xildhibaanada waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka baarlamaanka ambaaso cabdisalaan axmed damancad iyo ku-xogyaha guud ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdikariin cabdibuux waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid waxaana xildhibaanadan markaasi maanta qorshuu ahaa in lagu dhaariyo hoolka afisione hase yeeshee waxaa la sheegay in arrintaas ay shaqeyn weyday ama fashil ku yimid kadib markii dhinac kale xildhibaanadii kale ee ayaguna markaa lagu doortay garbaharey dhankooda ay markaa tageen xerada afisione halkaa oo la sheegay in ay halkaa ay daaru ku hayeen qudhus loo dhaariyo hase yeeshee arrintaas ay fashil kusoo ilaatay taa beddelkeedana gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka baarlamaanka iyo xogayaha ay go-aansay in markaa lagu dhaariyo xubno kamid a guddiga doorashooyinka reefadaal ee fiid mid ka mid ah hoteelada ku yaala muqdisho hase yeeshee dhinaca kale inta ay socotay dhaarinta xildhibaanadaas ayaa waxaa markaa la sheegay in ay weerareen xubno ka tirsan ciidamada nisa ee nabad sugidda soomaaliya kuwa oo markaa rasaas markaa rasaas ku furay dhaarinta halka ay ka socotay lix iyo tobankaasi xildhibaan mid ka mid ah hoteelada markaa lagu dhaarinayay muqdisho ciidamadaas ayaana markaa la sheegay inay doonayeen inay markaa weerarka ama ay ku carqaladeyaan dhaarinta xildhibaanadaas laga soo doortay ceelwaaq hase yeeshee arrintaasi ay guuldareystay sida uu markaas uu warbaahinta u xaqiijiyey gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka ambaasto cabdisalaan axmed damacad oo warbaahinta la hadlay dhaarinta kadib iyo weerarkaas lagu soo qaaday isagoo markaa sheegay in la doonayo in la qaarijiyo hase yeeshee ay ka badbaadeen siduu hadalku dhigay
hadda markii ugu dambaysay markaan meel nimid oo dadkii yimaadeen oo nidaamkii oo dhan la joojiyey waxaa dhacday xabad in dee hoteelka ninkii lahaana allah ka sababsiiyo cidda u magi doonto ma aqaan inta la yimaado in xabad lagala daaro hoteelka waxaasoo dhacaya waxa weeyaan waxba dhismi waxaan moodayay in la helay waayo aragnimo ku filan in dawlad la helo oo dadku dego oo ummaddu dhibaatadu ka yaraato waa kusii badanaysaa weli dad uma bisla intooda badan maxaa yeelay intaa waxaa samaynaya waa ciidamadii amniga waa madaxdiiba arkaysa annaguse inaan gudano oo haddaan dhimanaynan axaq u dhimanno ayaanu ku samaynay waana u faanaynaa haddana insha allah berriya saa dambe waxaa dhici doona inay yimaadaan guddoomiyaashii aqalka sare iyo aqalka hoose iyo ku-xigeenadoodii sidaasaana soomaaliya ugu hamulyeelaynaa waxa dhacayna in la ogaado soomaaliya meelay joogto waa loo baahan yahay inaysan dhal ahayn dawlad hala dhiso waxa laga helaya anugu garan maayo laakiin annagu dalkaan u hiilinaynaa ciiddaan u hiilinaynaa ummaddaan u hiilinaynaa nabadaan u hiilina
kaasi waxaa gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ambasto cabdisalaan axmed dhaman cad oo markaa wararkii ugu dambeeyey ka warbixinaya ciidamo neyse la sheegay inay weerar ku qaadeen dhaarinta halkay ka socotay lix iyo tobanka xildhibaan ee lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo adoo dhinaca kale iminka la arkayay muuqaalo muuqaal kooban oo markaa ciidamadaas dhacadda ah lagu qabtay islamarkaana lagu soo bandhigay baraha bulshada waa kuwa markaa la sheegay inay weerareen dhaarinta halka ay ka socotay xildhibaanada lix iyo tobanka markaa lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo isla kuwa kale ee garbahari ayaa dhankooda la arkayay in markaa ayaguna lagu dhaariyay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada muqdisho dhinaca kanle doorashada guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maalinta berita ah loo madalsan yahay in lagu qabto xerada afizonia ee muqdisho iyadoona dhowaan markaa lasoo gebagabeeyey dhageysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaya guddoomiyaha iyo ku-xigeenka koowaad iyo labaad waxaana markaa diyaargarow xoogan markaa caawa laga dareemayaa muqdisho inta badanna xildhibaanada ayaa markaa kulamo kala duwan la qaadanaya dhinacyada markaa tartamaya cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warbixintan ku eegayay
doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu qabanayaa teendhada afisyooni ee xarunta xalane oo ay amnigeeda ilaaliyaan ciidamada midooda afrika ee admis guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inay soo idlaatay inta badan shaqadii doorashada islamarkaana arrimo badan oo jirto darteed doorashada loo wareejiyey afisyooni waxay intaa ku dareen in dhammaan musharaxiinta guddoonka golaha shacabka ay khudbadahooda musharaxnimo soo idlaatay maalintii shalay guddoonka labada aqal ayaa shaaciyey in guddiyada ay isla qaateen in doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo ka dhici lahayd xarumaha villa hargeysa iyo xarunta aqalka sare in haatan loo wareejiyey teendhada afisyooni go-aankaas ayay ku sheegeen in ay u qaateen sababo la xiriira in munaasabadda doorashada oo aada u ballaaran iyo arrimo kale oo amniga la xiriirta dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay xalay howlgalka midooda afrika ee admis ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga bilaabay xalay bandow lagu soo rogay xerada xalane ee magaalada muqdisho oo loo qabanqaabinayo doorashada guddoonka golaha shacabka iyo tan aqalka sare qoraalka ka soo baxay admis ayaa lagu sheegay in la tashi ay la sameeyeen xafiiska ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble kadib ay go-aanka bandowga soo saareen xilliga lagu soo beegay bandowga ayaa waxaa dhacaya doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka kow iyo tobnaad ee soomaaliya admis waxay qoraalkeeda ku caddaysay in la xiray guud ahaan xarunta xalane oo ay ku jirto afisyooni oo ah goobta doorashada ay ka dhacayso iyada oo aan la ogolayn wax dhaqdhaqaaqa lana xiray goobaha kala duwan ee xalane howlaha garoonka diyaaradaha aadan cadda ee muqdisho ayaa si caadea u socon doona inta uu socdo bandowga ayna dhacayaan doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya lix iyo labaatanka bishan oo ku beegan maalinta beritaa ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada guddoonka aqalka sare oo lagu qabanayo teendhada afisyooni ee muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
mahadsaned cabdiwaxiid cabdulaahi daahir dhinaca kalena madaxweynaha maamulka puntland siciid dani oo ah musharax madaxweyne imankana ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxay kama jiraan ku tilmaamay wareegtooyinka marka uu soo saarayo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas axmed cilmi cusmaan karaash deni ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wareegtooyin uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka puntland kaas oo ku magacaabay agaasimayaal iyo guddoomiyaha gobolka mudug maanta deni oo cuskanaya dastuurka ayaa yidhi anigoo ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni dhowranayay mas-uuliyadda iga saaran ilaalinta sareynta sharciga siduu ku cad dastuurka puntland qodobkiisa sideetanaad farqidiisa labaad fulinayana awoodaha dastuuriga ee ku cad qodobka sideetanaad waxaan halkan ku cadeynayaa in aysan jirin ama inaysan dhaqagan ahayn wareegto kasta uu soo saaro madaxweyne ku-xigeenka puntland aniga oo ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayuu qoraalkiisa ku yidhi siciidani wuxuu ugu baaqay hay-adaha dowladda ee quseeya arrintan in ay markaa u hogaansamin wareegtooyinka uu soo saaray axmed cilmi karaash oo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi waxaan farayaa dhammaanba hay-adaha dowladda in qof kastaba shaqdiisa qabsato aanaa markaa aana loo hogaansamin wareegto kasta aan waafaqsana buu yidhi dastuurka iyo qawaaniinta kale ee puntland siduu ka cad qodobka boqol soddon iyo sideedaad ee farqadiisa labaad dastuurka puntland ayuu yidhi deni oo qoraal soo dhigay bartiisa facebooka caawa taa ayaa ka dhigan in dhinacyada markaa ugu sareeya maamulkaasi puntland khilaafkooda uu bannaanka usoo baxay warar kala duwanna waxay kasoo baxayaan sarkaal ka tirsan militariga soomaaliya oo maanta qarax lagula egtay magaalada muqdisho nasiixa cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan qarax si weyn jugtiisa looga maqlay qaybo kamida magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa la sheegay in lala beegsaday mid kamida saraakiisha militariga soomaaliya waxuuna marayay xiliga qaraxa uu dhacayay agaarka isbitaalka kalkaal xili uu kasoo baxay villa baydhabo ee magaalada muqdisho jenaraalka la qarxiyey ayaa lagu magacaabaa maxamed xaashi guuleed waxaana la sheegay in qaraxa uu ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso taasi oo sida dadka goobjoogayaasha ay inoo sheegeen qabsatay gaariga uu la socday jenaraalka iyo sidoo kale ilaaladiisa wararkii ugu dambeeyey aynu helayna ayaa waxay sheegayaan in jenaraalku uu soo gaaray dhaawac waxaana sidoo kale qaraxaasi ku dhintay qaar kamida ilaalada jananka weli wax faahfaahina oo intaasi dheer lagama hayo weerarkaasi qaraxa ah waxaana goobta gaaray ciidanka ammaanka kuwaasi oo la sheegay in muddo kooban ay xireen isku socodka guud ee wadadaasi nasteex cabdulqaadir xasan raadiya iyo t v-ga dalsan muqdisho
weli waxaad degeysanaysaan warka habeennimo ee dalsan muqdisho soomaaliya xaafado kamid a magaalada muqdisho ayaa ciyaal weerar dartood looga go-ay taajudka iyo taraawiixda xili lagu jiro tobanka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan warbixin amuurtaas ku saabsan abuukar dayax ayaa ku eegaya
muqdisho dadka ku dhaqan qaybo ka mid a waxa ay dhex muquuranayaan duruufo amni cabsi iyo argagax waxaa ka abuurmay shabakado noocyo badan islamarkaana fuliya dhaca dilka iyo dhibaatooyin kale degmooyinka kaaraan iyo dharkiinley waxaa jira xaafado iska daa habeenkiiyo maalinta cad la baqo oo aan la socon karin sida xaafadaha caligeedi iyo burka diikow oo kaaraan ka tirsan iyo ceel sablaale macali nuur gaar ahaan sarta dagoodiga iyo siliga amerikaanka oo dharkiinley ka tirsan shabakadaha dadka dila waa dhallinyaro la baxay ciyaal weero laakiin leh magac hoosaadyo kale sida olol ciyaal faacali iyo gaangis kuwaas oo ku hubaysan midiyo ama tooreeyo faasas misaaro iyo wixii la mid a mararka qaarna waxa ay wataan hubka caadiga sida qoriga ak forty-seven iyo bastoolado waxaa jira dad badan oo ay dileen oo isugu jira dhallinyaro iyo dadda ah kadib markii ay ka waayeen moobeelle iyo agabyo kale mararka qaarna waa kuwo qudhoodu koox koox u kala baxa oo is-ugaarsada iyada oo lagu guda jiro tobankii dambe ee bisha barakada iyo qayrka badan ee ramadaan oo ay ku jirto habeenka qayr badan kun bilood loona baahan yahay in laga faa'iidaysto haddana qaar ka mid a odayaasha iyo ganacsada degmooyinkan waxa ay sheegeen inay ka go-een masaajidda iyo goobaha cibaadada cabsida jirta awgeed halka xaafadaha qaarna horey looga barakacay xal waxaa dhaxay ciyaalkii halkaas joogay iyo ciyaalka jooga waa isdileen waa isgaraaceen qoladii laga adkaado oo la jebiyo guryaha waa sii marayaan waa jibinayaan guri aan waxba galabsan oon waxba gelin aa la sii mara waa la jibinaya dhulka la dhigaa qoladii laga adkaado marka reerkayga waa qaxeen xalay qaxeen waa beryi jiraan anna xaafadii alaabta inaan waardiyeystaan maaragtay aan ugu talagala meesha amanamaday noqonaya ama waa lagu kala guura taasaan qabnaa anagu amanamaday noqonaya oo amnigaa sax ka dhigi doona nimadeeda ama waa lagu kala cariri doonaa waa kaa darteed sabab ciyaal weera darteed waa rag waaweyn ciyaal dhirar maahan rag nagalaha oo ilaahay og yahay rag waaweyn waaye haddaa aragtid haddii lugtus waad yaabee maamulada degmooyinka kaaraan iyo dharkiinley iyo ciidamada amnigu waxa ay marar badan sheegeen in ay baacsadeen ciyaal weero qaarkoodna lasoo qabtay laakiin weli waa sidoodii waxaana ugu dambaysay wiil dhowaan ay dileen kadib markii ay moobeel ka waayeen gudaha degmada kaaraan haddaba maxaa la gudboon maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada booliiska oo inta badan gaaf wareega waddooyinka magaalada muqdisho halka meelo ka mida degmooyinka kaaraan iyo dharkiinley looga go-ay taajud iyo taraawiix abuukardayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
guud ahaana warkii habeennimo waa aniga inta aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho agaartan dhegeystaha ciduu seega waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya anigu cabdinaasirna waa idina socodsiinayay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel